بsم الlh الرحmn الرحيم in الحمd لله نحmd ونstعiنه ونstغfiره ونعuud bالlh min شhروr أنfusina وسyئaت أعmاalina man yهdih الlah flaa mdل lh وman ydlل flaa haadiya lh وأشhهd an laa إlah ilا اllah وxdah laa شhriika lah وأشhهd أna mحamdا cbdه وrasuuله ya أyuha الadiina آmنوا اtquu اllaha xqa تqaati وlaa تmuutuna ilا وأntm mslimuun أma bعd faإna khayr الكlaami kalaam اllah wkhayr اlhadyi hadyu muxamadi slى اllahu عalyh waslm wshara اlumuuri muxdathaatuha wakula muxdathaة bidca wakula bidcati dalaalah wakula dalaalati fi اnnar ama bacd qaala اlmusanif abu shujaac raximah اllah kitaabu اlfaraa'idi wاlwasaaya wuxuu kitaab u yahay faraa-ij iyo dardaaranka faraa-id waxay ka timi jamcu fariida waxaana laga keenay min alfardi wa huwa taqdiir waa waxa in la qadaro oo la jaangooyo qaala allahu tacaala fa nisu maa faradtu ay fa nisu maa qadartu waxaad qadarteen waxay ku saabsaneed haweenka meherka loo cayinay oon loo galmoon haddii la furo waxay leeyihiin fa nisu maa faradtu meherkoodu intuu ahaa kala barobar mathalan qofkiia gabadhii lagu nikaaxiyey meherkoodu kun dollar oo ahaa ayagoon isu galmoon buu furay shan boqolay marka leedahay fanisu maa faradtu ay fanisu maa qadartu marka farad halkan waxaa laga wadaa waa wax la qadaray furuusha ilaahayna oo farad yeelana macnaha soo wadataaho waxaa weeye waa wax ilaahay nagu qadaro oo nagu jaangooy salaad waana lakula farad yaal macnaa waa lagugu qadaray waa lagugu jaangooyo kasoo baxaa lagu yiri soo qayb arrintaas maarata hawsha waa lagugu gooyey kasoo baxa soonkii sidoo kale marka macnahaas waa isu dhow yihiin faraa-id marka waxaa lagu idlaaqaa waxa la yidhaahdo fiqhu lmawaariif wasaayana hadda waa dardaaranka qofka wixii uu ka dardaarmo marka uu dhimo rabo wixii uu ka dardaarmo ayaa maxaa la yidhaahdaa wasaaya dardaaranka hadda baabka faraa-idkuu hormarin doonaa wasaayaadka iyo dardaaranka dib ayuu ka keeni doonaa insha allahu tacaala marka faraa-id badanaa waxaa lagu idlaaqaa cilmulfiqhu lmawaariid waxaa weeye dhaxalka qaabka wax loo dhaxalo in la fahmo ayaa faraaidna waa la yidhaahdaa mawaariidna waa la yihahda cilmu lfaraaidna waa la yihahdaa cilmu lmawaariidna waa la yidhaahdaa cilmigii maaragtay dhexaltooyada oo mawaariidna dhaxalaa laga keenay faraa-idna maxaa laga keenay qadaritaankaas waxaa la qadaray oo ilaahay qof walba wixii uu lahaa markii uu qofka uu dhinto dadka uu maaragtay uu ka tegoo dhexlay wixiila u qoondheeyay faraa-idkaas marka wuxuu ku saabsan yahay mowduuciisu waxaa weeye attarika tarika waxaa la yidhaahdaa qofka uu dhintay hantida iyo xoolaha uu ka tago ayaa maxaa lagu magacaabaa attarika min atarki baa laga taga sababtoo xoolahan asagiibaa ka tegey meydkiibaa xoolaha ka tegey saasaa tarika loogu bixi macnaa alladii tarakahu lmeyit xoolihii uu meydka uu ka tegey saasaa marka tarika loogu bixiyo cilmigan marka faa-iidadiisana maxaa weeye iyo miraha laga leeyahay waxaa weeye iisaalu lxuquuqi ilaa ahliha ma garad yacni tacriif ahaan faraa-idka markii luqaan waa taqdiir la yiri tacriif ahaan waxa weeye waa fiqhiga mawaariidka dhaxalka sida loo fahmi lahaa loo kala dhexalsiin lahaa mowduuca uu ku saabsan yahana waxaan yidhi waa tarikada waxa meydka uu ka tago wey miraha iyo hamaradiisana waxaa weeye iisaalu lxuquuqi ilaa ahliha qof walba xaqiisa dhaxalkan waxa uu ku leeyahay in ciddii laheed la gaarsiiyo waa cilmigan xaggou raacsan yahay faraa-idku xaggee loo nisbeeyaa intee loo tiiriyaa waxaa la yidhi wuxuu ka mid yahay min alculuumi asharciya culuumta sharciga oo ayuu ka mid yahay fadligiisana waa weyn yaho waxay culammadu ku tahay nisfulcilmi inuu yahay oo axaadiid badanaa ku tilmaamaysa tacalamu lfaraa'ida wacallimuha annaasi inuu nisfulcilmi yahay inkastoo asaaniideeda maqaala ku jiro waa la daciifiyaa laakiin iyadoo mawquufaadna way soo aroortay ibnu mascuud ou leeyahay maaragtay tacalamu lfaraa'ida wacallimuuha barta oo bara cilmigaana saxaabada agteeda iyo salafkii aada uga weynaa aaday isugu mashquuli jireen badanaa mubaaxahaadkooda iyo waxyaalaha ay ku munaadaroodaan oo lagu soo jeedo oo macnaheeda la baaro faraa'idka ugu weynaa qofka haddousa faraa'id aqooninna faqiihba ma qaadimaba laga dhigi jirinba sababto maxuu ummadda ku kala xukumaya nisful cilmina waa lagu magacaabo ee cilmigu qaarna wuxuu ku saabsanya dadka nool wixii laga rabo waajibaad iyo wixii ka xaaraama qaarna wixii dhinta cilmul mawaariista isaga marka wuxuu ku saabsan yahay dadkii dhintay ayuu ku saabsan yahay cilmul mawaariid ayuu ku saabsan yahay nacam saxaabada waxaa laga wariyey inuu yidhi ibnu mascuud man lam yatacalam alfaraa'ida waltalaaqa walxaja lam yafdul ahla albaadiya qofkii faraa'idka axkaamtiisa iyo aanbaran iyo talaaqa axkaamtiisa iyo xajka cilmulmanaasik xajka qofkii aanbaran lam yafdul ahla albaadiya ahlu baadiyaha wax hadda ou dheeriha lama arko waa iska jaahil hadda dadkii waxaa la iska sheeganaa saxa oo wadaadaa la sheeganaa wax faraa'id baranaya waa yaryihiin wax fiqhigii baranaya waa yaryihiin waxa fahmaya waa yaryihiin waagii horena hadda kutubo afkaar iyo waxaasaa la iska akhrisan jiro oo yaryara wadaad anho iska leey wax uu diinta ilaahay ka yaqaano lama arko haddana waxaaba la keenay xoogaa afar asal markii la barto culimmada majaalistooda inta laga dhaqaaqo in caay loogu bedelaaba la keeno goormaa wax la baranaa midna joornaaloo ku qancay oo halkaasoo joornaal la oodaa maanta dhan new york times iyo maaragtay times iyo maaragtay newsweek iyo maaragtay daily telegraph iyo waxaasuu ka waramaya oo cilmi u haystaa iyo idaacaadka jaziira iyo maaragtay mutakaarle iyo b b c waxaasuu cilmi u haystaa wax laga sheego fiqigiina baranayo qaarkii kale markayna xoogaa cilmigan dalbaynaa bal sunnadan ku dhaweyna iyaguna baab kale ay qaadeeno afaraxba markuu dhegaysto wax loo laqino waxaa leey ninkaad wax ka barinaysaa waaba jaahil alf iyo ba ma yaqaano looma baahna ka carar ka carar ka carar ka carar sawirahay badday la gashay soo maa marka dee cilmi xaggee lagu arkayo marka qof cilmi usoo jeeda waa fara ku tiris waa nacam wallahu lmustacaan marka saxaabadu saasay dhihi jira weliba faraa-id markii la yidhaahdo nin nin ka tega unbaa soo fadhiisana oo himadiisa hima ka tagtay ayaa soo fadhiisana ilaahi hanoo fura cilmiga na marka saasay ugu dadaali jireen dariiqada looga bartoo laga fahmana dariiqada qur-aanka ugu fiicanoo beysiga labada aayadood oo aniso maaragtay horteeda ku jirta yuusikumla walakum nisfu iyo aayadda ka dambaysa oo maaragtay yastaftuunaka fi lnisaa qul la aftikum fi lkalaala iyo xadiidkii alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa abqad faliwlaa rajulin dakar saddexaas aayadood iyo xadiidka iyo dhowr axaadiid oo asaaskiisa ku dhisan yahay markaad intaa fahamtid ayaa tawasucada fahmi karta marka hadda markaan xoogaa mabaadiis wax ka barano aan isku dayaynaa insha allah bal qaabka qur-aanka inaan si fiican u isticraado waxaa la dhahaa faraa-idka si kas hadaa u baratid ooda dariiqada qur-aanka ada ka baran maaragtay waa iloobaysaa maalin aniga waa xaramka faraa-idka waxoogaa barbaranayno arda ah jaamacad markaan dheganayn aa nin macallin aho sacuudiya galabti i yihin markaasuu yiri dariiqan ku tusada dariiqada qur-aanka u tusa dhowr goor markuu ila xalliyay waaba fahmaba kabacdi markaa kutubta fahme insha allah dariiqaas baa idin tusi doona insha allah markii xoogaa mabaadida aan fahmo dariiqadaasa marka ugu fiican waxay dhihi jira rabiica ninka la yidhaahdo imaam maali shiikhiisa wuxuu dhihi jira man tacalama alfaraa'ida min gayri cilmin biha min alqur'aan qofkii faraa'idka barta isagoon qur-aanka aan ka baran maa asraca maa yansaha dhaqso u halmaamo maalikna saas yidhi culimmada badanna saas yidhaahdeen marka waa dariiqo qadiima marka hore qur-aanka in laga fahmo asaasiyaadka kabacdina markaas tawsicaadka iyo maaragtay ood ogaato inta qur-aanka ay sheegtay axaadiid intay ku dartay culummada inta ay ku dareen iyo haleeshiyeen meelaha qiyaasaadka qiyaaskiisu maba badnaba waa masaa'il mansuusa hadhow markaa aayadda ka fahamtid meel walba qeybta looga daray waa waa maarata waa sheegi doona insha alla meelaheeda markii la gaaro markaa qofka xataa aaday ugu sahlanaanaysa insha allah xug in la bartana xukumkeedana culimmada waxay dhan waa fardu kifaaya sababtoo ummadii in diinta loo xafido hadda magaalooyin dhana waxaa iska jirta meelo intaasoo wadaad garla u joogo qof faraa-id masaladii xali kara aan la arg soo maha hadda khayr allaha siiyo magaaladan sheekh cabdullaahi dheera maaragtay ardada u akriyey ragga u akhriyaan ka mid ahaa hadda mombaaso iyadoon faraa-idka la aqoonin yar kaloo sheikhaha yimid dadkii waa u akhriyay hadda masaa'ilka haddii la keeno ardadii iyo sheekha ka bartaa hadda badanaa loo xalinayo annagana insha allah inaan ku dadaalno waa insha allahu tacaala waa laga yaabaa markaan kitaabka dhammaynaba maaragtay oo mabaadidaana aan qaadano inaan raxbiyahdaba akrino markaas si fiican laakiin haddii ahlulhimo la helo waay laakiin calaa kulli xal laban haddii la helo waa loo akrin doona insha allah hal qofoo xataa wax bartaa wax weyn waay walow saciid iyo asxaabtiisa waa noqdeen haye dhaxalka asbaab wax lagu dhexlaa jiro oo saddex qofku muxuu wax ku dhexlaa saddex sababood wey qofka inuu nasab la leeyahay qaraab aba nasabaa la yidhaaha ama waa dhalay aabba u yahay ama waa inankiisii ama walaalkiis ama waa ina adeerkiis ama waa inankiisa inankiis base waa awowgiis ama waa adeerkiis waa ina adeerkiis waxaasoo dhan maxaa la yidhaahdaa qaraabaa la yidhaahdaa waa sabab wax lagu dhaxlo waxaa kaloo wax lagu dhaxlaa guur wax nikaax la yidhaahda azawja wazawja walakum nisu maa taraka aswaajukum in lam yakula walad walahuna arubcu mima taraktum dhaxalkan maxay ku yeelatay zawjku muxuu ku yeeshay xaaskiisa oo ku dhexlaya gabadhus maxay ninkeeda ku dhexlaysaa waxa weeye waa zawjiyada guurkaas wey nikaaxa la yidhaahda wax kalaa jiro hadda baryahan aan jooginaa walaa wax la yidhaahdo qof qof xoreeyey qofkaa qofka xoreeyey haddii qofka aan la xoreeyey qaraabadiisa la waayo qofkii xoreeyey unbaa dhexlaya casaba ahaan marka raxabiyadu waa kii lahaa asbaabu miiraathi alwaraa halaatha kullun yufiidu rabbahu wiraatha wahiya nikaaxun wawalaa-un wa nasab maa bacdahunna lilmawaariifi sabab saddexdaas waa nikaax iyo walaa iyo nasab mawaanicaa jirta wax laydhahda mawaanic qofkii asagoo dhaxalkii maaragtay leh ama qaraabanimo ku leh ama nikaax ku leh ama ku leh maalan walaa ku leh mawaanicaa jirtay mawaanicdaas ay ku qumto oy ku istaagto dhaxalkii uu ka istaagayaa mawaanicdaa marka waxaa ka mida addoon labadii qof midkood inuu kii wax dhexla inuu addoonyahy ama kii dhex soomaa riq waxaa kaloo ka mida inuu qaatil yahay qofkii wax dhexlay inuu qaatil noqdo qofka muwaridkiisa uu dhexlayo uu dilo waxaa ka mid a diintooda inay iskhilaafsantaho midna gaal yahay midna muslim yahay marka ma isdhexlaayaan oo maalan aabihii a muslima wiilkiisa oo gaal ma dhexlayo walciyaadu billah zawjkiibaa muslima zawjadiisa oo kitaabiyaa ma dhexlayso cagsi ma banaano oo gabar muslimana iyadoo nin gaala ma guursan karo laakiin labada isqabta ikhtilaafudiin waxay ku dhici kartaa xagga haweenka inuu qofka muslimkaa naag kitaabyada uu qabo ama naagta gabadha muslimadda in kitaabi ay guurato idmaa yujuus iyo mushrik midna uma banaan ama uu riqi kala geeyo ma garatay odagiio xor ahaa waa dhintay wiilkiisoo addoon ah ma dhexlaa marka waa kii dhahay isaguna raxmida yamnacu shaksa min almiraathi waaxidatu min cilalin halaathi saddex asbaabood ayaa ka reebta riqun wa qatlun waاkhtilaafu diini fafham falaysa shaku kalyaqiin faham oo dhahay yaqiin iyo shaki isku mid ma ahan marka saddexaasna waxaa la yidhahdaa mawaanic alirti waa in la fahmo weliba waxaa la yidhahdaa mawaanic oo maaragtay bisifa la yidhaahdaa maanic oo shaksi shaksi xijaabaa jira laakiin tan waxaa weeye sifaa xirmaanisay tilmaan oo ah oo ama diintaas kala duwan ah mise maaragtay dilidaas walciyaadu billaahi qofku qofku dhexlayo uu dilo mise maaragtay riqiga ama dilidda ama ikhtilaafu diinka marka la dhexlayo maxaa loo shardiyaa saddex shardiyaa loo dhexa dhexal marka la dhexlayo qofkan marka xuliisa la dhexlayo kana oo dhexlayo saddex shardi waa in la hulo taxaququ mowti lmawruuf horta qofkan la dhexlayo geeridiisa waa in la hubsado ama qaadi oo xukumiyo waa in la habsadee ninkii waaba dhinto waa lasoo duwo waa la xaqiiqsaday ama waa la waayey qaadigii markii maaragtay loo dacwooday oo la yidhi arrintaana yaalla qaaligii waa uu baahiyey muddo u qadaray muddadii markii la waayey qaaligii wuxuu go-aan ku gaaray maxkamaddii ninkaas inuu yahay maaragtay mowt inuu yahay oo dhintay markaas islaantiisii waa ciddo tirsanaysa waa la dubaalaa xoolihiisi waa dhexlaysaa marka taasna waxaa la yidhahdaa waa xukmi haddii la xukmiyo qaadiga oo xukmi waxaa kaloo shardiga taxaququ xayaati lwaarithi bacda muwarithi ninkan wax dhexlayaa waa in la hobsado markuu ninkaasi dhintay inuu noolaa ma garatay ninkaasi markuu dhimanayay inuu noolaa hadday labadooba accidenty ay galaan walciyaadu billah oo mid hor dhintay mid kale aan la gelin waxaa la qarqa a la yidhaahda iyo hadmi ay ku dhintaan iyo maaragtay dagaal ay ku wada dhinteen goob hal mar wax mid kala horeeyaan lama kala yaqaan marka labadoodu isa dhexli maayaan iyo alcilmu biljihati almuqtadati alirth qofkan dhinaca uu ka dhexlayo waa in la yaqaan xageed ka soo gasha qofka ma aabbanimaa ku timid ma inannimaa ku timid ma walaalnimaa ku timid ibnul akhmaa ku timidoo waa wiil ou meydku ou adeer u yahay ma adeernimaa ku timid xageed ka soo gashay ma soojnimaa ku timid ma walaa-aa ku timid waa in la xaqiijiyo meesha uu ka soo galay inaan cidina xijaabaynin oo xajbu xirmaan uusan ku dhacaynin in la hubiyo nacam waxaa jirtay dhahaan culummadu culuum ou ninka u baahan yahay faradiga waxaa ka mid a cilmulxisaab waa laga maarmaan xisaabta qofku inuu yaqaano waa laga maarmaan waxaa kaloo ka mid a cilmu nasab cilmu nasabka macnaha dadka say qaraabo isula yihiin iyo say u kala horeeyaan qof aanba aqoonin casabaadka iyo dul arxaamka abtiyaalka iyo waxyaalahaas qof aan kala aqoonin sida la isu dhaxlo iyo nasabka sida loo kala xigo waxba ma dhaxal sii karo waxaa loo baahaya cilmulfatwa qaabka loo iftoodo inuu yaqaano iyo aadaabulfatwa inuu wax ka yaqaano haddii kale ummadda haddoosaba aadaabta uusan aqoonin qalad marjuuca ummadda ku ridi kara dhaxalku islaamka wuxuu duwari uu bedelay dulumkii jaahiliyada jiri jira dulumkii jaahiliyada jiri jira jaahiladu waxay ahaayeen ragga waaweyn unbaa waxa dhexlay horta gabar afka wax loo saari maa zawjana afka loo saari maa hal sano unbaa xoogaa la masruufa iyada lafteedana waa la dhexlaa waa la dumaala walaa tarihu nisaa karhan waa isdhexli jira walaalka qasad dumaashu qasab way ahayd ko raggu marka hadday yareed iyo waaweyn isugu jiraana ninka masiinka wax la simay ninka weyna xoolaha kaxaysana somalia lota nugu soo gaaray waa iska dhaca ninka weyna iska dhaca gabdhaha horta waaba caadiba mana geela hadday tahay afka maba loo saaraa nin islaamiyada guursanaa geelana xeradeeda la gelinaa laleeyahay kuwa yararkaana see hadba maalin mid adeer u eryana u eryanayo oo xerada dhan murug maarug ka siinayo hadhowba hadda kuwii agoonkaa waxay ku fahanba isu korayaan kuwii xoolaha dhici jiray ilmahooday hadhow ka jeebantaha zagzaaga wada noqonay ilaa xaaraana laga buuxiyey nacam wax badanaa arag agoontii oo meel ka soo baxay dadkii nin aniga waxaan xusuustaa magaalo aan joogi jiray la dhihi jiray walaalkiis ilmihiisii waxa u maaratay shirkay ahaayeen ilmihii ayuu xoolihii marka walaalkiis ka weynaya xoolaha tabiceedan u badnaa oo ka dhacay ilmihiina meel cidlaa ku dayri horta wiil uma kicin mid allaba kii u kacana mid jaban iyo midjiisa oo noqon ma garan kuwii kale oo xaqirayana mutacalimiinay noqdeen waa wada kaagaceen dad wada shaqaystay noqon marka amhilo badan baa dadku ay sheegi jireen maara marka waxaasoo dhan waa la nasakhay waxay kaloo isku dhexli jireen ama waqtiga islaamka horeba waxay yidhaahdo xilfi gaashaanbuursi iyo isu gargaar iyo war aan isgaashaanbuursano waa isdhexlaynaa saas isku dhex jira iyo hijrada iyo islaamnimada ayaa la isku dhexli jiray ayaamihii hore marka dambe diintu xoogowday waa la joojiyay waxaali waa ulul arxaami bacduhum owlaa bibacd dadka qaraabada iyagaa marka isdhexlaa muqadamaadkaas marka muhiimka markaan ogaanay aan kitaabka dhex gelayna insha allahu tacaala kitaabulfaraaidi faraa-isha kitaabkeeda ayuu u baab yahay oo faraa-isha waxa weeye nasiibka qof walbaa ilaahay uu siiyey waxaan loo jeedaa cilmiga dhaxalka oo dhan baa loo jeedaa iyo walwasaayaa dardaaranka ilaa dadku qaarna faraday wax ku qaataan qaarna wax casaba la yidhaahdo qaraabanimo oo qofna in qoondhaysanuu leeyahay qaarna wixii soo haray afka iska mariya qofka inta qoondhaysan leh asxaabulfuruudaa la yidhaahda qofka waxa soo hara qaatana casabaa la yidhaahda dad waxaa jira dhinacna asxaabulfuruud ka ah dhinacna casabo ka ah sida aabbaha oo kale ma garad dhinacna farada marna waa qaataa farad kama dego markii gaar ahaan maarata yacni haddii meydka ilmihiis ou dhalaba ay joogaan isagoo horta waxa waa saaxibulfuruud sudusou leeyahay laakiin hadday gabdho ay yihiin markuu suduskiisa qaato hadday hal gabar tahana ay nis ay qaadato ama laba thuluthaan ay qaataan inta kale waxaa weeye hooyana uun waxeeda ay qaato suduskeeda inta kale isagaa jaf siinayo marka marka dadka waxaa dad farad wax ku qaata oon casabo lahayn dad casabo wax ku qaata iyagoo aan furuud lahayn sida adeerka iyo kale dad iyo wiilka oo kale iyo ibnul ibniga ma garata iyo walaalka maaragtay ama aabbiyo hooye ama aabba dadna waxa waaye faradla waa ku qaataan taxsiimna waa ku qaataan sida awowahoo kale marka halka wuxuu kuu tirinayaa ragga wax dhexla iyo haweenka wax dhexla horta waa kuwe walwaarithuuna kuwa wax dhexla oo min arijaali kamida casharatun waa toban weeye alibnu inanka isaga ugu muhiimsan dhaxal cid wax dhexasha wiilaa ugu horeeya alibnu inanka wabnulibni inanka haddii uusa joogin wiil wiilka yacni maydaa dhintay hadduuba wiil ou joogo horta isagoo isagaaba cid wax dhexasha ugu horeeya hadduusan joogin laakiin wiil wiil dhale uu joogo isaguna booska ibniguu gelayaa wa in safala haba hooseeyo oo macnaha waxaa weeye meydka dhintay wiilkiisii saddexaad ama wiilkiisii afaraadaa jooga wax kaloo ka sokeeyaana ma joogaan soo maa marka ibnu ibni ibni ibnin ibni ilaahu tobanba ha ka tirsado lacala awoowo cumrigiisu inuu dheeraado ilmihiisii oo dhan inay maaragtay ay dhintaan ee wiil oo awoowo shanaad u yahaa jooga saada sacuudi waxay ka sheegayaan idaacad soo saaray nin boqol iyo konton jir ee waxaa la yidhi ilmihiis horta waaba dhammaadeen waxba kama jooga kuway sii dhaleen waxba ilmihiisa ilmihiisa maay mase kuwii saddexaada hayaan soo maaha marka ninkaasoo kale hadduu dhinto waxaa dhici karta inuu awowa shanaad uu gaari karaa dhici karta marka waaba yahaba qasab awowa shanaad waaba yahab marka haddii uu dhinto yacni cunugu awowaha shanaad u yahay haddee wax ka sokeeya aan la arkin kaasaa dhaxlay in safula saasa safala saasaa looga jeedaa wal abu aabbo wey marka dhinacaana waa furuuc ibni ibnulibni wa in safala waa furuuc meydka wixii ka farxan meydkaa dhexda kowaabin la saaraa ibni ibnulibni ibnu ibni ibni waa asaga wixii kasii daaday wal ab haddii la yidhaahdana asaga waa asalkiisi waa meeshuu kor u aadaay aabbo iyo waljaddu awowa in calaa haba sarreeya awowgiisba shanaadba ha ahaado nacam wal akhu walaalkii weeye walaalka markan waa idlaaqe laakiin walaalku waa saddex nooc akh shaqiiq ah akh liab ah iyo akh lium ah laakiin saddexooba waa dhaxlaan laakiin mid walbaa shuruudoo ku dhaxlaa waa arki doonaa iyo wabnul akhi wiilkaa adeer u tahay ibnul akh waxay walaalka wiilku dhalo adeer aada u tahay wiil wa in taraakhaa dibba ha u dhaco ma garato ama kor ha aado oo macnaha awowga wiilow awowgaagii shanaad wiilow dhalay wiilow dhalaba ha ahaado markaas macna ama hoos ha aado maya camka a kor jiree ibnul akhi macna hoosow aadaya isagu kabni ibnil akhi oo kale waa waalcamu wa ibnulcami wa intaba acdaa ha fogaadeenba macnaa kor ha jira isagu nacam iyo wazawju zawjkii iyo walmawlaa kii mawlihii almuctiq ee wax xoreeyey mawlaha macnaha waa kii wax xoreeyey waa tobankaas haddii la fidiyo shan iyo tobanay noqonayaan oo akha saddexaan u kala qaadayna akh shaqiiq akhli ab iyo akhli um meeqaa nooga soo baxaysa marka halow sheegee labaa nooga soo baxaysa laba markaan ku darno tobankaasna meeqee noqotay labiyo toban soo maaha al cam isagana laba u qaybi cam shaqiiq iyo cam eesh liab meeqaa nooga soo baxaysa halaan ka soo baxeen hal awalba waa noo tirsanaa laakiin meeqaa nooga soo baxday halaa nooga soo baxday saddex toban ka dhig ibnul cam isagana laba u qaybi ibnul cam shaqiiq iyo ibnul cam eesh liab meeqaa nooga soo baxay hal xaba mid ila waa noo tirsanaay haye haa iyo sidoo kale ibnul akh asagana soo ma haa ibnul akhi waa intarqa ibnu akh shaqiiq iyo ibnu akh eesh liab midaan tirsana moogta mid ka soo bax maqay noqonaa markaa shan iyo tobanay ku noqonaa dariiqatulbasdi marka la yiraahdo dariiqad markii la isku aruuriyana waxaa weeye waa toban markii la kala fidiyana shan iyo toban waa hay markaan dhammayno casharkaan dhammayno aan ku celino walwaarihuuna min arijaali casharatun waayo alibnu inanka wabnulibni iyo inanka inankiisa waa insafala macnaa ha sii daadego oo macnaa wiilka ou awowaha shanaadba u yahaba ha noqo iyo wal abu aabbihi iyo waljaddu waa in calaa awowgii ha sorey awowga lixaadba ha noqdo wax kaloo awowaha ka sokeeya lama arko wal akhu iyo ina walaalkii iyo wabnul akhi inanku adeerka u ahaa wa in taraakhaa hoosba ha u daadego waalcammu iyo adeerkii wabnulcammi ina adeerkii wa in tabaacad da haba kala fogaadeen oo ilaah waxaa laga yaabaa inaad abtiriska toban oday ka bacdi inaad isaga soo dhacdaan wax ka sokeeya haddii la waayo ibnulcammu iska noqona awowaaga shanaad unu ka soo dhaco meelahaas hay wazawju zawjkii waaye iyo walmawlaa kii wax xoreeyey almuctiqu ee wax xoreeyey waa tobankaas markii laysku soo aruuriyo markii la kala fidiyana waxaan dhan waa shan iyo tobanoo waxaa weeye al akhta meesha uu ku idlaaqay hal akhoo ku yiri walaaluhu waa saddex qayboode ha labaa kaaga soo baxaysa meeshaas oo dheerahda labiyo toban ma taha ibnul akh meeshuu yidhina halaa ka soo baxayo ibnul akh shaqiiq ibnul akh liab waay hal waa kuu tirsay hal ku darso saddex toban ma haysataa cam meeshuu yidhina camkii laba waay cam shaqiiq iyo cam liab ilaa adeeryaalka qaarna aabbaha ay ku hoya aabba yihiin soo maha qaarna aabbaha ku aabbay noqon kara oo adeer oo lium ah ama ibnulcam oo liuma ayagu maba dhexlaan waxma yimaadaan akh liumka keligiisa wax dhexl laakiin cam oo liuma ama ibnulcam oo liuma ayagu ma soo dhaqaaqi karaan shagcad ma soo gedi karaan nacam wain tabaacada marka basdigu halkaasuu ka soo baxaya hadda walaal uu ku dhahay cam uu ku yiri ibnulcam uu ku yiri ibnul akh uu ku yiri laakiin markii la kala fidiyo maxaa kasoo baxaa meelahaas oo dhan shanaa kasoo dhex saarna halkaas kasoo baxay walwaarihaatu kuwa wax dhexloo min annisaai ka mida sabcun toddoba waayo albintu inanta wa bintu libni inanka gabadhiisa waa inanta aada awowaha u tahay laakiin waa inuu wiilkaaga oo dhalo ilmahaad awowaha u dhashay oo gabadhaadu ay dhasho may iyagu may laakiin ilmaha awowaha aada u tahay oo inankaagu dhalo gabar ee wiil waxay yihiinba ilmo duudkaaga ka yimid oo qofku uusa dhalin haddaysan joogin wax celi kara lama arko mathalan nin baa dhintay caruurtiisa oo dhan waa dhimanta waxaa jooga ilmo wiilkiisa oo dhalay iyo ilmo gabdhihiisu ay dhaleen gabdhihii wiilasha midna ma joogo gabdhihii ilmahay dhaleen badday ka cabaan laakiin ilmihii wiilka ou dhalay waa dhexlayaan hadday wiilal iyo gabdho yihiinba waa ilmihiisiyoo kale lidakar mithla xadil unthay hadday gabdho yihiin hadday hal tahana sida gabadhiisay nus leeda laba iyo wixii ka badanna thulathaan haddou ibnu keligiisa ama wiilal ay yihiin ibnul ibniyaalka xoolaha dhanba wixii furuud lagu qaato maahane inta kale isagaa ku heysaya afku ku shubanaya nacam walwaarihaatu min annisaai sabcun waaye albintu wa bintu libni wa in safalad haba hooseyd oo waxaway wiilkaaga wiilkiisa wiilkiisa wiilkiisa gabadha u dhalay oo kale wal ummu iyo hooyadii hooyadii waaljaddatu iyo ayeydii ayey waxay ka timaadaa haddii hooyo la waayo hooyo hooyadeed ama aabbo hooyadiis mise awoowe hooyadii halkaas saddexdaas waa inay hooyo hooyo u tahay ama aabbo hooyo u tahay labadaas haddii la waayo hooyadiina la waayo ayeeye hooyadiisaa imaanayso markaas ama kuwaas wixii sii dhala hooyo hooyadeed hooyadeed aabbo hooyadiis hooyadiis waa isii daba kacayaan ayeeyaal hadhow aan arki doonaa wa in calad haba sarrayso wa ayeeyadii afaraad ha ahaato iyo wal ukhtu walaashii ma garad oo waa saddex ama waa shaqiiqo ama waa liab ama waa lium iyo wazawjatu zawjadii iyo walmawlaatu midii wax xorayso almuctiqatu oo wax xorayso marka waa toddobo markii lasoo aruuriyo laakiin can dariiqi lbasti waxaan dhahnay waa toban toban xaggay ka yihiin waxay toban ay ka yihiin jaddadaa laba ka dhig mid xagga hooye ka timid iyo mid xagga aabbo ka timid halkaas mid ma kaaga soo baxday walaaluhu meeqo waayo waa saddex walaalo oo aabbiyo hooyo ah walaalo oo ku aabba ah walaalo oo li-um ah ku hooyo ah keliya hal waan sheegnay labaa ka soo baxday soo maaha labo iyo mid ayeeyada aan kasoo dhex bixinay meeqo waayo ya saddex saddex toddoba ku dar toban halkaas marka tobanaa nooga soo baxay nacam ya halka jaddada ayeeyada laba dhinacay ka timaadaa hooyo hooyadeed iyo aabbo hooyadiis xag aabbana waa ka timaada xag ooyana waa ka timaada wlwaarihaatu oo min annisaai sabcun waayo toddoba albintu wabintulibni wain safalad haba hoosaydo walummu hooyadii wljaddatu wain calad haba sarayso walukhtu walaashi iyo wazawjatu iyo walmowlaatu lmuctiqa midda u xoreyso halkaas waxaa weeye markii la fidyana waxaan iri waa markii la soo aruuriyo markii lasoo aruuriyo waxaan waa toddoba markii la kala baahbaahiyana meeqay noqotay tobanay noqotay waxaa jira marka marka wax la dhaxlaayo waa la kala xigaa waa la isgarbina meeshan garb wax la yaraha jira garbation maqli jirteen garbationka oo cadaalad ku dhisan waayo ma aha macnaha waxay qof walbaa qofka intuu meydka uga dhow yahay kan kale xusulka uu dhigaa marka garbationka oo cadaalad darada ah maaha kan waa midka cadaalad ku dhisan waay waman laa yasqudu bixaalin dadka aan marna horta dhaxal haddii la yimaado wax la-aan aan dhicin khamsatun shan waayo azawjaani labada isqabta labadooda waxma wada dhaxli karaan sababtoo ah qofka dhinta ama waa zawj ama waa zawjo soo maaha hadduu zawj dhinto maxaa dhexlaaya zawja hadday zawjo dhimatana maxaa dhexlaaya eh zawjaa dhexlaaya marka macnaha waxa weeyaan azawjaani wuxuu ku leeyahy macnaa lababa islan wada joogi karaan yacni mar walbaba uun midkood waa azawjaani labadii maaragtay zawj yacni ninkii iyo haweentii wal abawaan laba aabbo aabbo asagoo markasta ma dhacayo iyo hooye meydku ilmo ha lahaado zawjo ha lahaado wiil ha joogo gabar ha joogto aabba iyo hooye wax celi karo weji u dhigi karo lama arko labada isqabtana wax wejiga u dhigi kara lama arko waxaan kaloon wejiga loo dhigi karin waa waladu sulbi ilmaha meydka oo dhalay gabar iyo wiil waxba hakasaa ahaade meydkan ilmaha isaga oo dhalay oo duudkiisa ka beermay lama celi karo waladu sulbi wuxuuga ixtiraasayaa waladul ibni oo kale hadduu waladu sulbi uu joogo meydkii waxoo dhalay ilmaha wowo u yahay shagcad ma soo gedi karaan ma soo tallaabi karaan marka weligii taas ogaada labada waalid labada isqabto midka dhinta maahana midka kale ilmaha meydka ou dhalo marnaba ayagu wax ma seegaan ama ha ku yaraadaba ha u badnaado allaahuma inaan tari wa wax ku seegi kara inaan tari kaba jirinba oo qofkii isagoo muflisaho maarata sida dadkuba hadda u badan yihiin qofkii hore waxbaa xataa riba allah kadhi waxaa laga dhexa jira hadda dahabaa la shaqeynaa dool la shaqeyna waa la ordaa qof walbana berri waxaa la deenkii yaa ka badi weliba haddana wixii ma qorno ayaan eed waxaa dhacday mabaastan joogna nin baa un mowtul fajaa ku timi si kasta inta la yeelay aa la aqoon waayo wax saasa u qor lama arko mid waxuu sheeganaa boqol iyo soddon kun oo doolar oo iga qaba mid sagaashan intaasoo doolar wixii raad male markhaati male wax hadda tarikaa uu ka tegay asagii wuxuu cid ku leeyahay lama yaqaano wareer taas marka waxay dhibaatada ay keenyaan dadka aan xoolaha aan qorayn war wixii lagugu leeyahay qor sidii maara hadda aniga alxamdulillah boqol dollar bisaa lagu leeyahay adana berrian iska diri doonaa insha allah hadda ogaaday ninkii xoolo kale igu sheeg behanu sheegay alxamdulilah marka in la iska qoro sababtoo ah waxaa lagu leeyahay haddaad la yacdo xuquuqu naasaad la yacdo waxaad leedahana waa inaad qorto haddii kale iyadana xoolahan adi markaa dhimata waa kaa wareegaya warasadiyaa iskale iyadana xuquuqu naasaad dayacdo inaka an tadara warahataka aqniyaa khayrun laka min an tadarahum caalatan litakafur nnaas inaad ilmahaagoo waxaysa dadkaagii ku dhexlaayay ayaa ka roon iyagoo berri loo qaaraamayo waxun meel u dhig ma garan nacam hay qof walba waxuun ha isku day war wax ilmahaaga berri aan hore looga qaaraamana bal waxay xataa tigid ay meel ku gaaraan bal in xataa loo aruuriyo haloo haloogu talagalo waman laa yasqudu bixaalin khamsatun waa azawjaani walabawaani wawaladu sulbi qaacidadaas waa qaacido muhima inaad dusha ka barataan sababtoo qur-aankay ku taalaa yuusimu lkubla fii wlaadikum lidakari midla xadi lunhayayn fain kuna nisaaan fowqa thnatayni falahuna huluha maa tarak aabbihii ma dhicin ma garatay falabaweyhi likulli waaxidin minhumaa sudus in kaana lahu walad fain lam yakun lahu waladun wawarihahu abwaahu faliummihi thuluth fain kaana lahu ikht faliummihi sudus labadii zooj waa la sheegay walakum nisu maa taraka aswaajikum in lam yakun lahuna walad fain kaana lahuna waladun falakum rubuc ilaa walahuna rubucu maa taraktum in lam yakun lakum walad fain kaana lahuna falahuna thum soo ma marka ilmihii sulbiga waa xijaabaa lama dhira iyaga marna lama xijaabi karo labada maaragtay waalid labada zawjaan iyo owlaadu sulbi gabarh iyo wiil waxay yihiin waman laa yarisu bixaalin sabcatun dadka aan wax dhexlaynin mawaanicdii waayo alcabdu addoonkii oo khaaliska ahaa iyo walmudabaru kii la dibdhigay waa addoommadii qaybo ka mida laakiin mudabar waxaa la yidhaahdaa addoonka la yiri markaan dhintaad xor tahay waa istilaaxaadka addoommada waa inaad barataan wa umulwalad umulwaladi waxa la yidhahda umulwalad waxaa weeye addoon oo ninkii sayidkeeda lahaa ilma ka dhalay waa haddii jumhuurta badana waxay qabaan in markau dhinto inay xoroobayso oon hadhow la iibinayn umulwaladay dhahaa laakiin waa addoon laakiin markay addoon ninkii lahaa ilmo ay u dhasho ayaa umulwalad la yiraahdaa nacam cumar ayaa wuxuu ku tegay in maaragtay aan la addoonsan markaas ka bacdi ninkeeda haddii uu dhinto oon la gadi karin ha isagoo xataa ma uu sii gadi karo mar ilmiheed hadday dhasho ma sii gadi karo laakiin xadiis marfuuca oo saxiixa kuma soo aroori waa ijtihaad cumar iyo maslaxaa ku jirta kulle iyo walmukaatabu kan la kitaabeeyey mukaatabkan waxaa la yidhi waa qof addoon inta la qiimeeye la yidhi intaasoo lacaga ma garata iska soo bixi saddex kuna baan iska soo bixi saddex sana iska soo bixi soo shaqey shaqaynayaa zakadaa la siinayaa saddexdii kun markuu iska tiriyo xornimadiisii in dabadantiskiisa waa qaatay marka waa xor sax wey marka mukaatab baa la yirahda intuu marka mukaatab yahay mukaatabada waxaa laga keena lacagtan lagu qoray oo nujuumta oo laleeyahay aqsaad ku bixi intaas maaragtay taqsiid ku bixi laleeyahay laakiin taqsiid oo rabo ziyaado ku jirta maahan ogow saddexdii kun waxba lagu darin maaha ya ama intii loo qoondhiya waxba lagu darin maaha kaasna maxaa la dhahaa mukaatabaa la yidhaahda iyo walqaatilu kan wax dilay iyo walmurtadu iyo murtadka iyo ahlu millatayn iyo dadka diimahoodu kala duwan yihiin calaa kulli xaal waxuu rabaa mawaanicul irthi inuu kuu sheego meesha awal annagu waan soo aruurnay waxaan riqun wa qatlun waikhtilaafu diin riqigiiba marka noo kala baahbaahi oo addoommadii magacyaalkoodii noo kala sheegsheegay ahlu milateynkina murtad iyo waxuu ka soo qaada ahlu milateyn laakiin hadduu qofku murtad uu yahay diinta ka ridoobo qofkii muslimkaas oo diintiisa ma khilaafin marka ikhtilaafu diinaa ku filan marka saddexdii ayuu maaragtay midii riqigiina uu noo baahbaahiyey oo magacyaal noogu kala bixbixiyey tii kaloo ikhtilaafu diinkiina murtad iyo ahlu milateyn noo kale laakiin kullu maxaa kulminaya riqun wa qatlun wakhtilaafu diin saasaa kulminayso waman laa yarisu bixaalin sabcatun waaye alcabdu addoonka walmudabaru iyo kan dib loo dhigay addoonka la yidhi markaa aniga dhintaad xor tahay wa umulwalad iyo haweenta addoonta oo ninka sayidkaa isagoo intuu haweensaday ka ilmo dhalay ilmo u dhashay ayaa umulwalad la yiraahdaa oo culummada qaaraa ku tegay marka inaan la gadayninba hadduu sayidkaasay dhintana oo ninka iskalena ay xor noqonayso iyo wal mukaatabu kan lacagta lagu qoroo la yidhi lacagta haddaa iska bixisid xor baa tahay iyo wal qaatilu qaatilkii iyo wal murtadu murtadkii wa ahlu millateyn marka murtadka ahlu millateynka iyaga maxaa kulminayaan dhahay ikhtilaafu diin intaa laga soo bilaabo alcabdu ilaa mukaatab laga soo bilaabana maxaa kulminaya addoonnimo riqigaa kulminaya marka un saddexdaas nacam wa aqrabu lcasabaati see loo kala dhow yaha marka casabaadka say u kala dhow yihiin casabada waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha dadka xoolaha oo dhan haddii furuusha ama dad furuuda aysan joogin ama qof walbaa furuushiisa qoondheena oo qaato qofka xoolaha afka iska marina maxaa la yidhaahdaa casabaa la yidhaahdaa say u kala dhow yihiin marka waa inaad barataan qaraabo qofka isagoo ah sida loo kala dhow yahay wa aqrabu alcasabaati alibnu waay uma bnuhu inankiisa waay ha sii daado qof waxaa ugu dhow ilmuhu isagu dhalay haddii la waayo kuwa awoowaha u yahay awoowaha koobaad labaad saddexaad wax ka dhow haddii la waayo afaraad shanaad tobanaad ha noqon oday unbaa iska cumriyo toban kun sano iska gaaray sidii nuux oo kale laga yaaba awowgii shanaad maaragtay labaatanaad inuu maraha soo maaha marka ibnigaas isaga ka daadegay inankiisa isagaa ku xiga uma alabu aabbaa ku xiga wixii adiga kaa farxan ma ibnibniga iyo ibni ibnigiis ibnigiis dii la waayo aabbaa casabaadka ku xiga aabbihii adiga ku dhalay uma abuuhu awowaa ku xiga ilaa waa asal iyo furuuc waay ma garan marka furuucdaa kuuga xigta uma usuusha aabbaha ka bilaabo furuucda inanka laga bilaabo inankiisa inankiisa inankiisa haddii wax ka soko aysan jirin aabbo awoowe koobaad labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad odag ugu dambeeyo qabiilkaa ku dhammaadaba ha ahaa haddii wax idin dhexeeya aysan jirin hay uma abuuh iyo wixii sii sarreeya uma alahu lilabi walummi walaalka ab iyo aabbaha shaqiiqaa la yidhaahdaa aabbihii hooyaha ku xig uma alahu lilabi walaalka ku aabbaha ku xig uma bnu lahi lilabi wiilkaad adeerka u tahay oo waxaa dhigi kara qofka wiilkan adeeraya adeerka yaa ii dhow wiilka adeerkataa kuu dhow sababtoo ah adeerka awowgaa uu kaaga soo dhaca laakiin wiilka adeerkata xaggeysa ka soo dhacda adiga aabbaha aabbahay awowga yaa kuu dhow wiilka adeerka u tahay oo walaalkaa dhale xagow kaaga soo dhaca adiga aabbaha ka soo dhaca soo ma adeerkaan intuu ka soo dhacaa awow ka soo dhaca awowii aabba yaa dhow aaba dhow waa inaa saas qaraabaadka u kala taqaano haye thuman lakhi lilabi walummi wiilka adeer u tahay laakiin aabbihiis uu ku aabbihii hooyo kugu yahay thuman lakhi lilabi ayaa ku xiga huma alcammu adeerkii baa ku xiga oo adeerku xag awow ka soo dhaca soo maaha calaa haada tartiib uma bnuhu baa ku xigo oo waa maxay camka shaqiiqa aabbaha iska hoy isku aabba yihiin camka oo maaragtay adeerka oo ku aabbaa maaragtay wuu ka dhow yahay uma bnuhu inankiisa ayaa ku xiga ina adeerka ah oo adeerka ou dhalay kan adeerkaa dhalay oo waxaa horeeya oo aabbihiis iyo aabbaha iska hoya aabba ay yihiin waxaa ku xiga kan adeerkaa dhalo adeerka iyo aabbaha isku aabba ahaayeen fa in cudimat alcasabaatu casabaadka hadda haddii lasoo sheegay haddii la waayo falmowla almuctiqu midka wax horeeya ku xiga mowla almuctiq goormoo imaan karaa casabaad markii la waayo ayo ama xoolihii dhammaa hadday meesha yaalaan ama wixii furuusha ay baaqi yeeshay oo qaadana maalan maydaa dhintoo gabarow ka tahy gabadhii nisay qaadan inan male ibnu ibni male aabbo male walaalo male waxaanoo dhan waa la waayo mowlo muctiqaha jooga ama naag ha ahaato ama nin ha ahaato niskaas ay soo reebtay yamay ka siisan mowlahaas ama waxbaba kama tegin gabar walaa wiil midna kama tegin casabaadkan oo dhan waa la waayo xoolihii oo dhan mowlaha muctiqa haween iyo rag waxay tahaba waxaa lay haween xoolo dam ka siisata waxaa dhici karta mawlada muctiqada haween kaloo xoolo dhamaysan karta ma jirto ilaa raddi wax la yidhahda hadhow dad kale marka hore in loo celiyo maahan hal mar haween xoolaha afka gam ka siisan karta maxaa ka jirta almawla almuctiqa hadday naag tahay hadday haween tahay iyada xoolaha intaan marka dhib ma lahan intaasoo dhan waxaweye waa iska muqadimaat waa